madaxweynayaasha ruwanda iyo kenya paul kigami iyo uhuru kenyatta ayaa u hambaliyeeyay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya doctor abiy axmed iyo madaxweynaha dalka eritereya siyaasa afawaarke kuwaasoo shalay ku kala sixday heshiis dhowr qodob ka kooban caasimada asmara madaxweyne kigami ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku yiri waxaan u hambaliyeynayaa hogaamiyaasha ethoobiya doctor abiy axmed iyo madaxweyne siyaas afwerke oo eritereya ku kulmay sida ay u dhiirigelinayaan dadaalada ku saabsan nabadeynta shacabka labada dal dhinaca kale dowladda mareykanka ayaa soo dhaweysay in la dhammeeyo xiisada dagaal ee ka dhexeysa dalalka eritereya iyo ethoobiya kadib markii dhowaan uu dalkaasi booqday ra-iisul wasaaraha ethoobiya war ka soo baxay xafiiska xogayaha arrimaha dibadda mareykanka mark bombey ayaa lagu sheegay in mareykanku uu soo dhoweynayo dadaalada ay wadaan ra-iisul wasaare abiya iyo madaxweyne afaweerki taa oo lagu soo afjarayo colaada labaatanka sano jirsatay ee labada dal ethoobiya iyo eritereya warka ayaa lagu sheegay in xaaladda caadi ka dhigista xiriirka labada dal iyo dhaqangelinta xiriirka saaxiibtinimo iyo nabadgelyo ee u dhexeeya eritereya iyo ethoobiya uu dadka labada dal u saamixi doono fursado ay diiradda ku saaraan xiriirka siyaasadeed iyo midka bulsho labada hogaamiye ayaa isniintii saxiixay in lasoo afjaro colaada u dhexeysa labada dal ee dariska ah sida uu sheegay wasiirka warfaafinta eritereya heshiiska ayaa lagu saxiixa caasimada eritereya maalin kadib markii shir wadatashi ah ay yeesheen ra-iisul wasaaraha ethoobiya doctor abiy axmed iyo madaxweynaha eritereya siyaas afaweerke waxaana labada hogaamiye ay sheegeen in colaadii u dhexeysa labada dal lasoo afjaray sida uu sheegay yemani gabremaskel oo ah wasiirka warfaafinta eritereya oo qoraalkaasi soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu sheegay in heshiiskan ay ku xusan yihiin qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhanka gaadiidka ganacsiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed maadaama labada dal ay horey uga dhexeeyeen colaado dad badan ay ku dhinteen caalamka kalena ay ka go-doonsaneed eritereya ayaa heshiiska labada dhinac ay wada gaareen caalamka si weyn looga soo dhaweeyay iyadoo saxaafadda caalamkana ay si weyn muddooyinkan u falanqeynaysay dr ibraahim faarax bursaliid oo falanqeeya arrimaha wadamada bariga afrika oo la hadlaya raadiyo daljir ayaa sheegay in heshiiskani ay kala siixdeen dowladaha ethoobiya iyo eritereya oo muhiimad weyn u leeyahay labada dal si gaar ahna eritereya maadaama buu yidhi ay caalamka kale ka godoonsaneed islamarkaana ay mar kale la midoobeen oo ay la heshiiyeen dal ay walaala yihiin oo colaad ay muddo kala dhexaysay dr bulsariid ayaa waxa uu intaasi ku daray in dhinaca dhaqaalaha marka laga hadlayo ay muhiimad weyn u tahay maalgelinta dhaqaalaha oo dekadaha eritereya ay heli doonaan fursado maalgashi iyo kuwo shaqaba kuwaasoo faa-iido weyn u leh xukuumadda asmara muhiimadda waxaa weeyaan eritereya maadaama ay beesha caalamka iyo iyo saaxada siyaasadda caalamkaaba cabaar ka maqnayd muhiim booy ahayd marka ugu horeeya dal walaala oo ay mid wada ahaan jireen heshiis kasta iyo colaad kastao kala dhexaysayba inay dib isugu soo laabtaan oo heshiiskoodii ay meel mariyaan dhinaca kale maalgelinta dhinaca dhaqaalaha inay dekadahoodii laba dekadood ay u helaan shaqo iyo iyo tijaaro tiro badan ayadana waa u muhiim casharka kale ee la baran karaa waxa weeyaan in ma garanaysaa eritereya uga faa'iidaysato ethoobiya go-doonkii siyaasadooda ay ku jirtay mar haddii labadooda heshiiyaan ay khasab noqon doonto dad badan oo ethoobiya saaxiib la ahaa iyo dad badan oo eritereya saaxiib la ahaa laakiin qawaaniintan caalamiga ee go-doomintao si dadban loogu heshiiyey ka gabanaya ay markaan u furmi doonto mar uu ka hadlayay waxyaabaha soomaaliya ay ka baran karto heshiiska labada dhinac ay wada gaareen ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha laga baran karo heshiiskan ay tahay in si rasmi ah ay u wada hadli karaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka somalilan horena loo sii ambaqaado buu yidhi wadahadaladii jiray lala noqdo dal dhisan oo nabadgelyo ballaaran ay ka jirto doctor ibraahim ayaa sheegay in arrintani ay fursad siinayso maalgashi lagu sameeyo dekadaha soomaaliya taasina ay horseedi karto in soomaaliya ay gasho tartan xagga dhaqaalaha oo miisaaman kaasoo ay la gasho adduunka kale kheyraadkeenana loo iibgeeyo caalamka kale somaaliya oo kale markaad fiiri waxa ay ka baran kartaa in muqdisho hargeysa ay dib wada hadli karaan oo dalkii dib loo midayn karo daldhis iyo nabadeyn la taaban karana la geli karo waxay kaloo ka baran kartaa dekadaheeda in la kiraysan karo lala maalgashan karo si dadban loola lahaan karo ilaa intaa iyada lafteeda ay lugaheeda dib uga soo istaagayso oo aanay khasab ahayn inay kooxna marti ugu noqoto iyo magantoona tartan dhaqaale oo beesha caalamka ay wada gashay oo miisaamanna ay hormuud ka noqon karto marka la fiiriyo khayraadka dabiiciga ee baahsan ee ilaahay uu dalkeenihu ay ku barakeeyey doctor abiy ayaa shalay soo gabagabeeyey booqasho taariikhi ahayd oo laba maalmood qaadatay isagoo ka duulay garoonka diyaaradaha ee asmara sidaasina waxaa baahiyey telefishinka qaranka eritereya muuqaal toos uga baxay warbaahinta qaranka eritereya ayaa lagu arkayay madaxweyne siyaas afaweerka iyo xubno ka tirsan saraakiishiisa sarsare ee dowladiisa oo gacanta u haatinaya wafdiga ra-iisul wasaaraha ethoobiya doctor abiye oo shalay galab dib ugu laabtay adis ababa intii wadahadalada ay socdeen labada hogaamiye waxay shaaciyeen in dib loo furi doono safaaradaha ay ku kala leeyihiin labada magaalo sidoo kalena dalka aan dekada lahayn ee ethoobiya uu isticmaali doono dekadaha ku yaala badda cas si uu wax ugala soo dego xiriirka eritereya iyo ethoobiya ayaa xumaaday kadib markii uu dhacay dagaal u dhexeeya labada dal intii u dhexaysay sanadihii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa sanadkii labada kun kaa oo ka dhacay xadka waxaana ku dhintay dagaalkaasi ugu yaraan toddobaatan kun oo qof ra-iisul wasaare abiya ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay bishii abril ee sanadkan waxa uu sameeyey tallaabooyin aada loo soo dhoweeyo oo ay ka mid tahay inuu xoojiyo xiriirka eritereya dhinaca kale dowladda ethoobiya ayaa si rasmi a uga codsatay qaramada midoobay in dalka eritereya laga qaado cunaqabateynta saaran kadib markii ay kulmeen abiye iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ra-iisul wasaare abiye oo ku laabtay dalkiisa isniintii ayaa waxa uu la kulmay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres isagoo ka codsaday in cunaqabateynta laga qaado xukuumadda asmara kadib markii ay kulan soo qaateen isaga iyo asayaas afaweerki hase yeeshee codsiga noocaas oo kale ah ayay tahay inuu ka doodo oo uu meel mariyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay golaha ammaanka ayaa eritereya cunaqabateen kusoo rogay sanadkii labada kun iyo sagaalkii kadib markii dalalka dariska la ah ee bariga afrika ay ku eedeeyeen in dalka ku yaala bariga afrika uu taageero kooxaha argagixisada ee gobolka ka dagaalama xukuumadda asmara ayaa mar kasta waxay diidi jirtay eedaha loo soo jeediyo codsiga loo gudbiyey xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayay u badan tahay in golaha ammaanka uu taageeri doono halka oo ethoobiya ay ka tahay xubin aan joogto ahayn marka uu dib ugu laabto magaalada new york xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres aaminaladan axmed raadiyow daljir muqdisho